alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aasha koob iyo afartanaad waxa ay leedahay dadka qaarkood baa waxay soo diraan laa ilaaha ila allah oo qoraalah kadibna waxay dhahdaan intaasoo qof gaadhsiiya haddaad gaadhsiin weydana waxaya waxa ayaa kugu dhacaya jawaabta su-aashaasi waxa ay tahay arrimaha noocaasee watsaabada iyo facebookyada iyo aada ugu farabatay waxyaabo saxa ma aha waxaana ku jira waxyaaba khuraafaada iyo qowl cala allahi bikayri cilmin inuu qofku ajar aan la sheegin oon adilada saxiixa kusoo aroorin uu idhaahdo waxaa haddii aada samaysaan ama aada tidhaahdaan ajarkaas aad ka helaysaan de waa been abuurad arrinta noocaasi saas oo kale ciqaab aan ilaahay aanu sheegin rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam xadiis saxiix aanu ku sheegin inay dadku iyagu iska sheegaan oo ay yidhahdaan waxa haddaad samayn weydo waxaase adduunyada kugu dhacaya ama naar baad gelaysaa ama cadaabulqabri waa been abuurad arrinta noocaasi ahi iyo diintii oo lagu daraya waxaan ka mid ahayn ilaahayna subxaana watacaala wuxuu dembiyada waaweyn ku daray in ilaahay laga sheego waxaanu odhan oo an taquulu cala allaahi maa laa taclamuun nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka saxiixa ku yidhi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar qofka been iga sameeya isagoo arrinta noocaasi u kasaaya naarta booskiisa ha ka diyaarso macnaa ha ku talagalo inuu naar gelayo xataa qofka haddii ujeedadiisu tahay inuu khayr iyo waxaa faafiyo ma bannaana inuu ilaahay subxaana watacaala ku been abuurto diinta ugu abtiriya waxaan ka mid ahayn inuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam been ka sameeyo axaadiis aan sheegin aan jirin inuu ka sheego waxaasoo dhami wax weeyaan ma bannaana inta sugnaatay baa qofka muslimkaa ku filan ee qur-aanka ku cad ama axaadiida nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah markaa ma jiro daliil odhanaya laa ilaaha ila allah intaasoo qof haddaad u dirtana waxaasaad helaysaa intaasoo qof haddaad u diri weydana waxaasi ayaa kugu dhacaya marka arrintaas waxay ka mid tahay khuraafaadkaasi iyo bidacaasi aynu sheegaynay ka mid tahay iyo been abuuradka ilaahay subxana watacaala iyo rasuulkiisa iyo diinta islaamkaba lagu samaynayo cidda markaa kuu soo dirta ayaa mudan inaad waaniso aad ku tidaahdo walaal waxaan jirin oo diinta aan ku sugnayn ha sheegin hana qorine iska ilaali haddii aad markaa sidaa uu sheegayo aada yeeli weydaan waxba kugu dhici maayaan oo laa ilaaha illaa dadka in loo dirdiro oo intaasoo qof loo diro ilaahayna kuguma waajibin nebiguna caleyhi salaatu wasalaam kuguma waajibin lagumana odrhan haddaad saa yeeli weydo waxaasaa adduunyada ama aakhiro kugu dhacaya laa ilaaha illa allah qofku haddii uu garanayo inta awooddiisu ay gaadhsiisan tahay inuu dadka baro macnaheeda qofka aan ku dhawaaqi karahayn inuu u saxo dadka in la baro shuruudda ay leedahay laa ilaaha illa allah waxyaabaha laa ilaaha illa allah buriya dadka in la baro xuquuqdeeda iyo waajibaadkeeda in la baro ciddii garanaysa awood cilmi u leh taas ayaa inala gudban wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu